بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تعالى haddii ilaahay tabaaraka wa tacaalaa noo ogolaado waxaan bilaabaynaa risaaladii eelaamkeedii hadda ka hor laisku sheegay oo ah risaalat latiifat jaamicat fi usuuli اlfiqhi اlmuhima risaaladii yarayd gaabnayd ururinaysay fii usuuli lfiqhi usuulu lfiqhi fiqhigii usuushiisii almuhima muhim ah usuusha oo muhimka ah gaar ahaan risaaladaasi ayaan bilaabaynaa risaaladaasi waxaa iska leh oo qoray ashaykhu alcallaama cabdiraxmaan ibnu naasir asicdi ama asacdi ashaykhu alcallaama cabdiraxmaan ibnu naasir ibnu cabdillaahi ibnu naasir ibnu xamed al sacdi assacdi raxmat ullaahi calayh kitaabka markii la akhrinayo in mu'alifkiisii oo qoray tarjamadiisii kooban waxaa laga ogaado la sheego muhim waay inaad baratid isaga tarjamadiisii waa muhim sidaa daraaddeed in sha allahu tacaala risaaladan muqadimadeeda ama hordhaceeda waxaan ka hadlaynaa saddex arrimood hordhaca risaalada waxaan kaga hadlaynaa saddex arrimood koo kooban arrintii koowaad وترجمة المؤلف أرنت اللبات المبادئ العشرة أرنت السدهات مراحل تدريس أصول الفقه مراحل تدريس أصول الفقه سدح داسي ayaan waxa ka sheegaynaa in sha allahu lmawla midda koowaad waxaan dhahnay waxaan ka hadlaynaa tarjamada musanifka ama mu'alifka mu'alifkeenii risaaladan aan sheegnay qoray tarjamadiisa waxaan isku sheegaynaa qaar ka mid ah waxaan isku sheegaynaa qaar ka mid ah culimadu waxay dhahaan culumtu waa saddex qiibood alculuumu halaaثatu aqsaam alculuumu halaaثatu aqsaam culumta waa saddex qiibood wax allaal wixii culuum ah saddex qiibood waay cilmun caqliyun maxdun cilmun caqliyun maxdun cilmun caqliyun maxdun kal xisaabi kal xisaabi walaa yaduru jahlun jahlu waadicihi wa qaa'ilih walaa yaduru jahlu waadicihi wa qaa'ilihi wa cilmun naqliyun maxdun wa cilmun naqliyun maxdun kalxadiidi ولا بد من معرفة قائله وعدالته كالحديث ولا بد من معرفة قائله وعدالته وإلا بطل وإلا بطل وعلم مركب منهما وعلم مركب منهما كالنحو والصرف كالنحو والصرف كالنحو والصرف فمعرفة قائله متأكدة فمعرفة قائله متأكدة تغليبا لجانب النقل على العقل تغليبا لجانب النقل على العقل لأن الإنسان إذا علم جلالة ناقله لأن الإنسان إذا علم جلالة الناقل أقبل على ما نقله بقلبه وجوارحه لأن الإنسان إذا علم جلالة الناقل أقبل على ما نقل بقلبه وجوارحه فيحصل النفع في أقرب مدة فيحصل النفع في أقرب مدة فمن لم يعرف المؤلف كان كبناء بغير أساس فمن لم يعرف المؤلف كان كبناء بغير أساس وكولد لم يعرف أبوه وكولد لم يعرف أبوه علماء waxay dhahayaan culumta saddex waay culumta waa saddex cilmigii koowaad waa cilmun caqliyun cig- cilmi loo aaneeyey caqli maxdun oo saafi ah cilmi loo nisbeeyey caqli oo saafi ah sida kal xisaabi oo kale xisaab xisaabta waa wax maskaxda laga keenayle soo ma caqliga laga keenayle waay waxaan waxaas ku dar waxaas maxiyin waxaas cilmiyun eh, cilmun caqliyun maxdun sida kale xisaabi oo kale walaa yaduru ma dhibaayo jahlu waadicihi walaa yadir walaa yaduru ma dhibaayo jahlu waadicihi kii dijiyey in laga jaahil noqdo dhib ma aha wa qaa'ilihi kii ku qowlay xisaabtaasi hee in laga jaahil noqdo dhib ma keenayso xisaabta ee dhib u keenaysa lama dhahayo hee waa lasa qaataa waa caqli cilmun midka labaad naqliyun maxd cilmi oo guuriin loo nisbeeyey waay oo saafi ah guuriin saafi ah loo nisbeeyey waay sida kal xadiidi oo kale xadiid waa wax lasoo guurinayla soo maa wax kale ma aha walaa budda marka waxaa la-aan aan lahayn min macrifati qaa'ilihi xadiidkaasi kii dhahay in la barto la-aan ma laha wa qaa'ilihi ee wa cadaalatihi cadaaladiisii qofkaasi in la garto la-aan ma laha oo ilaa haddii kale batala waa buraya xadiidkii lama qaadanayo eber waay haddii qofkii dhahay aan la aqoonin cadaaladiisii aan laga warqabin wixii tahay aan la ogeyn ma lasa qaadan karaa ma jirto waay. waa laga tagayaa in laga jaahil noqdo dhaaqilkiisii suurtagal ma aha midka saddexaad waa cilmun murakaba minhuma cilmi oo laska dul saaray labadaas xaggoodii caqli iyo naqli caqli iyo naqli sida ka naxwi oo kale wasarfi oo kale famacrifatu qaa'ilihi muta'akidatun kii dhahay barashadiisii waa muta'akid way adkaanaysaa taas waa adag tahay waa la adkeeyey in la barto kii dhahay ee macrifatu qaa'ilihi muta'akida maxaa saas loo leeya loo yeelayaa taqliiban qalibid darteed lijaanibi naqli ta'kiid maxaa looga dhigay taqliiban badin iyo qaalib yeelo darteed lijaanibi naqli naqliga jaanibkiisii la qalibayo ala naqli ala alcaqli caqliga laga qalibayo cilmigii caqliga ahaa ma loo shartinayay ama wax ma dhibaysay ninkii dhahay in laga jaahil noqdo maya laakiin kan dembe naqliga maxaa la dhahay in la ogaado way qofkii soo keenay ee soo guuriyey soo naqliyey haddii markii labadii isku darsamay cilmigii noqdo hee kii caqligana hogaho waa laga soo tagaya kii naqligana lama gaaraya dhexdo muxuu noqonaya marka barashadiisii mutaakid waa maxaa yeelay lianna alinsaana qofka idaa calima haddii uu ogaado jalaalata naaqili kan soo guuriyey warkaan weyninkiis aqbala wuxuu qaabilayaa calaa maa naqala wixii soo guuriyey asaga biqalbii ku soo guuriyey iyo wa jawaarixihi qofka markii waxa guurinaya laba meel laba meela ka guurinaya soo ma qalbigiisina waa ku guurinaa waa xifdinaya soo ma qoraalna waan ku guurinaya labada labadaba labadii u qaabilaya fayaxsulu markaasa waxaa soo xasilaya annafcu ku dheefsasho iyo dheef fii aqrabi muddatin muddo tan ugu yar ayaa ninkan howshaani ku dheefsanaya isla markii natiijo fiicana ka gaara waay fayaxsulu waxaa soo xasilaya annafcu dheef fii aqrabi muddatin muddo tan ugu ugu dhow waay maxaa yeelay culimadu waxay dhaheen faman lam yacrif ilmu'allifa mu'allifa qofkii aan baranin sideedaba mu'allif qofkii aan baranin ee kaana wuxuu noqonayaa ka binaa'in dhis oo kale biqayri asaasin asaas la'aan ah dhis haddii asaas aan loo samaynin ma istaagnaanaysaa ma jirto kitaabkii adiga akhriyisanaysay qofkii haddii adiga aan garanaynin qofkii qorayba waxay ka dhigan tahay adiga waxaa la mid tahay dhis laakiin dhistaasi asaas ma laha dhis asaas aan lahayn oo kale waay wa ka waladin lam yucraf awuuhu waa sidii cunug aabbihiisiiba aan la aqoonin ayay la mid tahay adigu maxaa yeelay kitaabkii waa akhriisanaysaa qofkii leh ma taqaanid tarjamadiis waxaa ka- kama taqaanid dadhistii waa wadaa kitaabkii waa wadaa laakiin qofkii oo kitaabkan iska lahaa maba taqaanid meel ma saarna kitaabkaani meel kuuma saarna adi qofkaas qofaad ku kalsoon tahay miya qof fiican miya muxuu yahayna maba taqaanid sidaa daraaddeed marka waxaan leenahay tarjamada musanifka raxmatullahi calayhi ayaa wax yar aan ka taabanaynaan dhahnay oo min baab alfaa'id ahaan musanifkiisi hore aan u sheegnay waa cabdiraxmaan sacdi raxmatullaahi calayh wuxuuna dhashay cabdiraxmaan asacdi wuxuu dhashay kun saddex boqol iyo toddobadii kun saddex boqol iyo toddobadii wuxuuna dhintay kun saddex boqol toddobaatan iyo lixdii kun saddex boqol toddobaatan iyo lixdii waxaana lagu dhalay fii madiinati cunaysa fii madiinati cunaysa ayaa lagu dhalay raxmatullaahi calayh aabbihiisii wuxuu dhintay ama hooyadiisii waxay dhimatay asagoo cumrigiisii uu jiro afar sano hooyadiisii waxay dhimatay asagoo cumrigiisii uu jiro afar sano aabbihiisiina wuxuu dhintay asagoo uu jiro cimrigiisii markaasi toddoba sano hooyadiisi aab- ee aabbihiisiina wuxuu dhintay asagoo maraayo hagga da' ahaan toddoba sano qur-aanka isagoo yar ayaa xifdiyey raxmatullaahi calayh kadib cilmigii barashadiisa ayaa ku mashquulay mashaa'ikhtiisiina waxaa ka mid ah asheikh maxamed ibn cabdillaahi alkariim ashibli ashaykh maxamed ibn cabdilkariim ashibli waxaa ka mid ah asheikh cali ibn naasir أبو وادي الشيخ علي بن ناصر أبو وادي waxaa ka mid ah kale aada loo yaqaano asheikh moxamed alamin ashinqiidi asheikh moxamed alamin ashinqiidi raxmat ullaahi calayh iyo intaas keyrkood ardaydiisii way badan yihiin waxa ugu mashhuursan asheikh moxamed saalax alcuthaymiin iyo asheikh cabdullaahi bn cabdiraxmaan albassaam saaxiibu cumdati sharx cumdati alxakaam taysiir soo ma ardaydiisay ka mid yihiin intaasi marka waxaan kaga gudbaynaa sheekhii khulaasadii tarjamadiisii waa nagu filan tahay soo ma ayib intaasi ka badan uma baahna sheekh raxmatullahi calayhi tacriifkiisa waa la yaqaanaa abdiraxmaan sacdi mu'alafaad farac badan wuu leeyahay mu'alafaadka ku dar wax yar mu'alafaad farac badan waa leeyahay waxaa ka mid ah risaaladeeni allatii bayna aydiina risala latiifa waxaa ka mid ah tafsiir maxaa la yidhahdaa tafsiirkaasi taysiir alkariim araxmaan ayuu leeyahay manhaj saalikiina ka mid ah alqawaacid alfiqiha ka mid ah kutubtiisina aad u farac badan tahay raxmat ullaahi calayh intaa kadib waxaan ka hadlaynaa insha allahu tacaala sidii aan dhahnay almabaadi'u alcashara mabaadi alcashara la-aan ma laha waxaa la rabaa sawar guud inaan ka qaadano fannigan waa fanni cusub way soo maa hadda la rabo in la bilaabo fannigaasi sawar guud inaan ka helno waay la-aan ma laha haddii kale waa lagu lahal waa lagu dhahlumaya dhexdiisaa lagu lumaa mee allaale meeshii u socoto meeshii ka timaaday meeshii marayso inaad ku wareertada laga yaabaa laasiyama fannigaani waa fanni hoogaha nocma adeeg awa wuxuu u baahan yahay marka ee macluumaad guud kooban in laga qaato ee in badanna lagu dadaalo waxay u baahan tahay masaa-ishiisii munaaqashaad badan mabaadil cashara ayaan waxaa ka qaadanaynaa insha allahu tacaala ayib waa fanni kasta oo la bilaabayo in mabaadidaasi in ee laga qaato la-aan ma laha haddii kale culeys ayaa ku noqonaysa qofka sidaas daraaddeed culimadu waxay dhahayaan culimmada waxay dhahayaan yanbagii likulli shaarixin fii fannin yanbagii likulli shaarixin fii fannin an yatasawara أن يتصوره ينبغي لكل شارع في فن أن يتصوره ويعرفه قبل الشروع فيه ينبغي لكل شارع في فن أن يتصوره ويعرفه قبل الشروع فيه لكي ليكون على بصيرة فيه ليكون على بصيرة فيه ليكون على بصيرة فيه وإلا صار كمن ركب متن عمياء وإلا صار وإلا صار كمن ركب متن عمياء متن عمياء وخبط وخبط خبط ناقة عشواء وخبط خبط ناقة عشواء ويحصل التصور بمعرفة المبادئ ويحصل التصور بمعرفة المبادئ العشرة ويحصل التصور بمعرفة المبادئ العشرة المنظومة في بعض في قول بعضهم المنظومة في قول بعضهم ويحصل التصور بمعرفة المبادئ العشرة المنظومة في قول بعضهم في قول بعضهم إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة إن مبادئ كل فن عشرة صدر البيت إن مبادئ كل فن عشره إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة عجز البيت كيوا الحد والموضوع ثم الثمرة ال- الحد والموضوع ثم الثمرة الحد والموضوع ثم الثمرة صدر صبيت كلا ونسبة وفضله والواضع والنسبة وفضله والواضع والنسبة وفضله والواضع صدر البيدوة والاسم الاستمداد حكم الشارع والاسم والاسم والاسم الاستمداد حكم الشارع والاسم الاستمداد حكم الشارع صدر الصب مسائل والبعض بالبعض اكتفى مسائل والبعض بالبعض اكتفى مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف صد- صدر البيت هراء اكتفى اكتفى يكو أكي هاي. ومن درى الجميع حاز الشرف ومن درى ومن درى الجميع حاز الشرف الشرف وعند هني ينبغي وحهابون لكل شارع متكستو غدغلايو في فن فن dhexdiis waaye likulli shaaricin mid kasto galayo fii fannin fanna gudihiis waaye funuuntu cilmiga ay badan tahay soo maa fannu naxwi ee fannu mustalax fannu usuuli lfiqhi fannu lfiqhi way badan tahay ee qof kastoo marka galayo fanni funuunta cilmiga ka mid ah waxaa u habboon an yatasawarahu inuu sawirto sawir inuu qaato waay horta sawir fannigaas asiga hadda u bilaawday inuu sawir ka qaato waay horta Alxu- alxukmu can ishay maxaa la dhahay farcun can tasawurihi waxaan markii aad rabto inaad xukuntid saan waay markaad dhahayso maxaa lagaa rabaa inaad sawir ka heshid way soo maha adigoo wixii sawir aan ka helin maba maba xukumi kartid soo maha ya maya ma xukumi kartid idan waa la yidhahdaa alxukmu can الشhayءi farcun can tasawurihi usuul ulfiqi markii aad rabto inaad sifaysid ama sheegtid ha inaad sawraad ka haysatid way la-aan ma laha laabudda ama fani kasta waa saas an yatasawarahu inuu sawrad waay sawirto waay wayacrifahu garto qabla shuruuci gudugalkii ka hor fiihi asaga gudugalay ka hor ee inuu barto waay sawirto waay liyakuuna si u noqdo qofkii calaa basiiratin aqoon korkeed fiihi fannigaas u leeyahay aqoona u yeelana markaasi fannigan dhan meeshuu ku saabsan yahay wuxuu u yahay oo dhan ayuu ogaanayaa waa ilaa haddii kale saas arrinta aan noqonin saara qofkii wuxuu noqonayaa kaman qof oo kale rakiba fuulay matna camyaa a daabo indhoolo ah dusheed adiga haddii u saaran tahay daabo indhoolo ah hee waddada ma taqaana iyada hubin dhoolo waybe ma taqaano waa indhi la-aana qof dusha ka saaran oo kale waay waa indhi la-aana qofkii fulaa isagana e indhi la-aana noqon habis waay waa ilaa haddii kale saara wuxuu noqonayaa kaman qof oo kale rakiba fuulay matna camyaa wax indhoolaa dusheedu waay dushooda wa khabata hee takhabuday khabad waxaa waaye wax isku dhaxyaacsan waay intana aan aadi karin intana aan aadi karin qof asigo- isga dhan isku dhaxy walaaqsan waay wakhabata takhabuday khabta naaqatin hashii takhabudkeeda oo kale hashaasoo cash waa Eh, indhaha cash aan ka ahayn indhaheeday hooga hoos ku dardarsan yihiin si aan ahayn meelu soconaysa hashaas ma garanaysaa maya naaqatun cash waa la yidhahdaa meel fiican kuma to waddo fiican kuma toosi karto maranta aaday maranta aaday indhaheeda ash maaha wax yar yarna way haystaa iftiin yar yar oo a- ar- aragtiin yar yarna way haystaa wixii ay wax ku arkaysan wax oo wax u waadixinayo oo waddadii ku arkaysan ma aha taasoo kale waxaa la yidhahdaa naaqatun cishwa hal hee cashwa sidaasi oo kale ayuu noqonayaa qofkaasi waay wayaxsulu waa soo xasalaya marka atasawuru sawra sawrashadii bimacrifati almabaadi'i ballaawayaalkii barashadood alcaysara tobanka ahay almanduuma lagu gabayay fii bacdi ama la nadmiyey fii bacdi ee fii qowli bacdihim culamada qaar ka mid ah qowlkood ay dhaheen ina mabaadi kula fannin cashara ina mabaadi kulla- kulli fannin fanni kasto bilaawayaalkiisi cashara toban waaye cashara ton toban waaye alxaddu mad- marka hore hod- horta xaddiisi way oo tacriifkiis way muxuu yahayna tacriifka walmawduucu meesha ku saabsan yahay waaye ثم الثمرة فائدتي سواي هاد فنيجين فنيجه أصول الفقه سمع أصول الفقه محل يرادا هدي أصول الفقه محل يرادا أديك أمبرنين ويلي قاد وأقول تحلون سناني لي محاوي أصول الفقه محاوي أقول هلو ميزا حدث لازم إنها تحدثت برتيد واي كو والموضوعنا ماشي كو سابسن يهي أو محوك هلا موضوع كو سابسن يهي أصول الفقه كهلا يو إنها تغاتيد واي هدي موضوع كو سابسن يهي أديك أن أغانين إيه ما فهمي سوري قاد ثم الثمرة كدب مريهي واي فائدة دي لغا هلاي واد ببرتيبه waxaa la baranaa cilm usuul fiqhi waxaa waay waa min culuumi alwasaa'il waay laa min culuumi alghaayaat culuumtu wuxuu ka mid yahay ghaayaadka aan ahayn laakiin wasaa'isha ah dana laga leeyahay waa baratay oo maxaa ku dheefaysaa waa baratay wixii la baranaaye dana laga leeyahay soo maa maxaa way danteedii laazim haddana faa'iiduu leeyahay faa'iidadiis inaad ogaatid waay oo maxaa maxaa faa'iidadiis ku jirto wixii aad baranayso faa'iidooda inaad taqaan waay soo maa maxaa faa'iidadiis inaad taqaanid waay wa nisbatun iyo nisbo culumta kale markii loo fiirsho xaggee ka taagan yahay isaga usululfiqhi culumta kale hee markii loo fiirsho xaggee ka taagan yahay oo xaggee istaagan yahay xaggee u jooga culumta kale booskiisa xaggee waay culumta kale markii loo fiirsho inaad ogaatid waay wa fadluhu iyo fadligiis waay fadligiisi uu leeyahay inaad baratid waay waxaan aad baranayso fadligooda inaad ogaatid waay wax fadli lagu sheegay miya ama wax macnaan lahayn inaad ogaatid waay wa fadlu walwaadicu kii dejiyey waay fannigaasi qofa dejiyey fanni kasta qofa dejiyey soo maa markuu cilmigan usuululfiqhiga ah qofkii dejiyey in aad ogaatid wadan yaa dejiyey xaggee ka soo bilaabaday كك- كفن مستقل أهان يأود جي إيه تقاتل والاسم مقعي واي فنغان محالي راه هرت مقعي اسمها واي فنغان سي مقعي سينا تقاند واي محالي راه الاستمداد إيوه استنباط كيسي ميشا لغلا صوبحي استمداد معنى الاستنباط واي meeshii fannigan laga soo qaatay oo asal u oo galaayo laga keenay laga soo hee xulay xaggee waay cilmiga meesha laga keenay inaad ogaatid waay meesha laga keenay inaad ogaatid waay xukmu shaarici shaariciga xukunkiisii inaad ka ogaatid waay oo ci- fannigan qofkii barto xukunkiisii in la barto xukunkiis maxaa waay fannigan in la barto xukunkiis maxaa waay shan mid ka mid a noqona sooma xukun markii la yidhahdo sida aan meeshan ku ogaan doono kitaabkan oo ka mid yahaye meeshii xukunka sidiisii looga talagalay in lagu fahmo way fannigan isaga waajib miya muxaram miya mubaax miya makruuh miya mustaxab miya muxuu yahay fannigan barashadiisa xukmu shaaricu masaa'ilun waay masalooyin masaa'il waa maala insarif ahaan jirtay laakiin maxaa loo maxaa taniin loo saaray loo sarfiyey shicirka dartiis way sa masaa'ilun iyo masalooyin waay masalooyin masaa'ish asig ka hadlaay maxay yihiin haddana masalo masalo ka hadlaa soo ma masaa'ish asig ka hadlaay maxay yihiin maxay maxay yihiin والبعض علماء قار كمدا اكتفى وككافتومي بالبعض قار كله او طبعا كان ما انا قار ايا شيغين علماء قار كمدا واي والبعض اكتفى واكتفى البعض من بعض بالبعض واي والبعض علماء قار كمدا بالبعض مبادئ اذا قار كمدا ايا اكتفى ككافتومي waman dara hase yeeshee waman qofkii daraa barto ogaado aljamiica dhammaantan tobankan oo dhammaantoodii ogaado xaaza huwa mankaas wuxuu koobay asharafa sharafkaasa koobay waay kulligood in la barto waay imise shay waay marka mabaadidan toban waaye maalin ba hala qaadanayna insha allahu taala kama gaari karno intii aan soconno darsigeenu darsi waa bilaabaya barri waa la bilaabaya darsi kasta aan bilaawayno hala qaadanaynaa halkaas markii aan sharaxno ayaa darsigeena qaadanaynaa tobankii saasoo ku dhammaynaynaa see mid kasta hal hal loo xafido soo ma laakiin had dhammaantoodii hadda la xafido markii la yidhahdo nocma maska maskaxda waa mashquulaysa laakiin maalinba hala qaadanayna hadda halaan qaadanayna bis maanta maanta ka bilaabaynaaba ama iska dhaafayna maanta halaan qaadanayna tobankaasi waay marka halka aan qaadanayna waxaa waaye hee hadda waxaan joognaa fanigii bilawgiisaan joognaahe dhexdan ka galaynaa waadiciga ka bilaabaynaa waadici bes maanta maadaama asaas uu yahay hooshii asaasay tahay kii dejiyey aan ka bilaabaynaa saasa noo fiican soo ma yaa dejiyey waa xiisada loo qabaa kaas laakiin yood yaa dejiyey xiisada loo qaba inta badan soo ma he yaa dejiyey ka bilaabayna waa yahay waa yaa dejiyey haddaba waadicigu qor أول من صنف فيه أول من صنف فيه وأصل أسسه ودونه أول من صنف فيه وأصل صاد وأصل أسسه ودونه ودونه كفن مستقل كفن مستقل كفن مستقل هو الإمام الشافعي كفن مستقل هو الإمام الشافعي محمد ابن إدريس محمد ابن إدريس في كتابه الرسالة في كتابه الرسالة في كتابه الرسالة لأن عبد الرحمن بن مهدي لأن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى طلب من الشافعي طلب من الشافعي أن يكتب له كتابا أن يكتب له كتابا يعين على فهم الناسخ والمنسوخ يعين على فهم الناسخ والمنسوخ على فهم الناسخ والمنسوخ واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة فأجابه إلى ذلك وألف كتابه الرسالة فأجابه إلى ذلك وألف كتابه الرسالة وألف كتابه الرسالة طيب وعندنا مبادئ دي مد كمد عن دوربنا ترتيب معها لكن هي تخيير وعن دوربنا لف ونشر مشوش وبنان تيسوما بس هي midaan ka qaadanaynaa marka midka koowaad ee midkaan qaadanayna wuxuu yahay waadicuhu usuulu lfiqhi dejiyihiisi yaa dejiyey waxaan waay yaa dejiyey usuululfiqhi markii la dhaho jawaabta waxay noqonaysaa awalu man sannafa waxaa waaye kii alifay kan uga hore fiihi usuululfiqhi wa asala ta'siiliyey ususahu asaasiyaalkiisa wadawanahu qoray ka fannin fanna ahaan mustaqilin oo gaar ah fanni gaar ahaaneed fanni gaar ahaaneed maxaa loo looga qayiidayaa he asxaabada usuululfiqi way yaqaaneen way ku dhawaaqayeen adillo tusinaysa usuushaasi usuululfiqiga kaga hadlaysan qur'aankiisa wayba ku buuxdaaba asxaabta way yaqaaneen laakiin ka fannin mustaqilin waay fanno gaar ahaan oo keli loo alifay oo asagana fanni waaye la dhahaayo ahaan markii loo fiiriya laga wadaa ka fannin fanni ahaan mustaqilin huwa alimaamu imaamkii waaye ashaaficiyu ahaa moxamed ibnu idriis raxmat ullahi caleyhi saaxibul madhab ashaafici soo ma asigaasi ayaa ugu horreeyey waay maxaa sababay arrintaasi inuu asaga uu noqdo midkii fanni ahaan ugu bilaabo usuul fiqhi lianna cabdiraxmaan ibni mahdi cabdiraxmaan ibni mahdi hee raximahu llahu tacaala dalaba waa dalbaday min ashaaficiyi shaafici haggiisa wuxuu ka dalbaday an yaktuba inuu qoro shaafici lahu cabdiraxmaan ibni mahdi kitaaban u qoro cabdiraxmaan ibni mahdi xilligaasi wuxuu nin shaabba dhallinyaro ah shaafici ka dalbaday inuu kitaab u soo qoro alimaam shaafici waa ka dalbaday kitaab inuu soo qoro kitaab kitaabkaasoo yuciinu kaalmaynayo calaa fahmi الnaasikhi wاlmansuukhi naasikhi mansuukh fahamkiisii korkii ugu kaalmaynayo wastinbaad اlaxkaami iyo axkaam in lala soo baxo min alkitaabi kitaabka xaggiisii wasunnati lagala soo baxo uu kaalmaynayo faajaaba shaafici waa ajiibay hu cabdiraxmaan ilaa dalika kitaabkaas qoradiisii wa allafa wuxuu alifay kitaabahu kitaabkiisu alifay shaafici arrisaala ah isaga ayaa hee dalab asaga kitaab markii la dalbaayo dhowr arrimood ayaa dal loo dalbayaa sababtee soo maa taqriiban tadumniyana kusoo marnay soo maa waaye arrimahaasi marka waxaa ka mid ah in laga dalbado qofkan ama qof inuu arko hooshani mawduucani in kitaab laga alifo arrin markaasi jirto xasaasiya darteeda u alifo ama laga dalbo arrimahaasa ka mid ah hadda waa laga dalbay sidaas ayaa looga dalbay isagaa marka ugu horreeyey alimaamu shaafici raxmatullahi caleyh fanni gaar ahaan in loo qoro inuu noqdo yaa ugu horreeyey isaga waa culamada qaar ijmaca ka soo naqleen lakin ijmac ma jira jumhuur lculamaai qolkeed waa saas sidaas ayaa mashhuur ah ijmac waa la intiqaaday kadibna waxaa ku xigay alkhaiib albaqdaadi khaiib albaqdaadi kitaabkiisa la yihahdo alfaqih walmutafaqih alfaqih walmutafaqih kadibna intaas gadaashooda waxaa imaaday ninka la yihahdo ibnu qudama almaqdasi kitaabkiisa la yihahdo rawdat naadir rawdatu annaadiri rawdat naadir ilaa markii markaas usii faafay oo cilmi wuxuu noqday muntashir noqday ilaa ahlu bidca soo galeen oo cilmulkalaam ku buuxiyeen ku dareen sidaa daraaddeed cilm usuulfiqhi waxaa ku buuxo inta badan cilmulkalaam falsafadii ee lagu buuxiyey wax yar mooyaane intaasi qofkii alifay asal ahaan u horreeyey waay waxaan ka yarka tusaaleynan ku darayna ku khatimaynaa maraaxiishii ilmaha ballan qaadna inta kale mabaadiid marmara u qaadanayna soo maha ayib halaan ka qaadanay maraaxiish tadi- tadriis usul alfiqhi saddex martaba yawo in loo maraa fiican ay dhaheen culmadu maraaxiluhu alaa halaaثati maraaxil saddex martabo in loo marayaa fiican markii la baranayo usuul ulfiqhi maraaxiisha loo marayo waxaa fiican saddex martabo in loo kala dhigo martabada koowaad in laga bilaabo risaala latiifa fi usuuli lfiqhi tan hadda aan bilaabayno in sha allahu tacaala iyo walwaraqaat lilimaam aljuwayni martabada labaad waxaa ku fiican ay dhahayn in la qaato alusuul min cilmi اlusul licuthaymiin الأصول من علم الأصول للعثيمين إيه ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد جيزان لمحمد جيزاني إيه محمد ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد جيزاني لمحمد جيزاني لمحمد جيزاني لمحمد جيزاني لمحمد جيزاني طيب إيه وال إيه والفقيه المتفقه والفقيه المتفقه للخطيب البغدادي مرتبة السدعات وحيدين الرسالة للشافعي الرسالة للشافعي الرسالة للشافعي ومذكرة أصول الفقه ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي للشنقيطي وإرشاد الفحول وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني وإعلام الموقعين لابن القيم إعلام الموقعين نفتركي سوسل في أقجرة لكن كل يسكم كوبنا إعلام الموقعين إيه والموافقات للشاطبي والموافقات للشاطبي إيه ومراقي السعود وإعلامتك مراحل ساسية يعني لو مرايا في عنا يدهن لكن كتب تاسي كتب وين واي فنيغان إنساس لوغو فقادة ما هاني شا... طالع شديس موياني وحا كوفلن كو هوسة مراحل كوات إيا تن لبات هدي لسكو درسدو وبالله التوفيق كوفلن تاهي نداسين إن شاء الله تعالى وحان كسو قبقبينينا وحي أنا قلت لك قلنيمان إنان إيه وحير معلومات عن إسكسينو waxaa fiican inta badan la dhahayn culimmada ee qaar ka mid a ay dadka mase qaar ka mid ay jecel yihiin markii lasoo fadhiisto kitaabka in hor laga bilaabo waayo in macluumaad guud laga qaato iyo hor laga bilaabo yaa fiican shak waay wax layla qoraa waa lagu daalaa qoraalka maanta cusub yahay waa bilaawo insha allahu tacaala ma badnaan doono insha allah wax yar wax yar bilaaw maadaama uu yahay marka ha baqin insha allahu tacaala waxaan kale in sheegaynaa درس مركي أد بلوديت إن أد أن كهرين ماشي دنتي أد لهيد إذا كجاريسو وعلاسي هاي وأدقي هاي مركي أد هذا مردن بها دل بلادن وعلاسي هاي وأدقي هاي مردن بها وعلاسي هاي وأدقي هاي أديكو مركي دم بك بلانا ماشي كتجايس إبرو ساس لما هو تنقلات كبدنا عرضي وحكوري ذا عجز ما في عنا وبالله التوفيق بارك الله فيك